habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha februaarina waa laba sannadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kow toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay madaxweynaha cusub ee galmudug oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye doorashada lala doortay adduunka o dhan baa lagala socday doorasho muddo hawlka u socotay oo dheereed bay ahayd geedi socod nabadeyn diyaar garoow baarlamaan maaragtay wakti soo maray
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlaya dowladda oo ku dhawaaqday xaalad deg deg ah halista ayaxaa dartiis
tallaabadan waxaa ku timid aan ku dhawaaqnay xaaladda degdega ah kadib markii duufaan horro ayaxa ay ka soo sallowday bariga dhexe dhulka saxaaraha carbeed uu soo galay soomaaliya iyo cabsi kalo weyn oo ka jirta xilli roobaadka soo aadeen bilaha afaraad iyo jidka saddexaad iyo afaraad in koraankorooyin horle ay ka dhashaan goobihii ayaxa ka dhigtay
dabcan waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja halaha gollaha muruxsan ee gendiguu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajanuu qaba ee goolka iyo qaalmaha gorshiya ribayda gawdiida sidii garow haruur bay u guran guuta caynihiye iyanaha garan waayine geela igu siiya barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah kadib markii uu dalka ku baahay ayax baabi'iyey dalagyo ku yaalay dhulbeereed baaxad weyn xaaladda ayaxa halista ku haya soomaaliya ayaa uga sii dartay cuntayaridda horey uga jirtay soomaaliya oo ka mid ah dalalka ugu faqrisan uguna dayacan gobolka geeska war ka soo baxay sabtidii wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaalad qaran oo deg deg ah dalka la geliyey sababo la xiriira sare u kaca ku yimid xowliga uu ku socdo ayaxa oo khatar weyn ku haya cuntada soomaaliya oo awalba ahayd mid aanan dalka ku filnayn soomaaliya ayaa hadda noqotay dalkii ugu horreeyey oo ku yaala bariga afrika oo ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sababo la xiriira ayaxa dalalka kenya iyo ethoobiya ayuu sidoo kale faro ba-an ku hayaa ayaxani
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in maanta ay iska difaaceen weerar uga yimid dhinaca ururka al-shabaab weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qalimow oo waqooyi kaga tirsan kaga beegan aan raahday magaalada balcad weerarka dhinaca kaleeta aynu heleyna waxa ay sheegayaan in weerarkani uu dhacay kadib markii sida v o edu ay heshay weerarkooda ay sheegayaan in dagaalkani ay ku dhinteen ilaa iyo koob iyo toban ka tirsan ciidamada dowladda halka saddex iyo toban kaleetoo ka tirsan isla ciidamadana ay dhaawacyo kasoo gaareen saraakiil u hadlay ciidamada dowladda ayaa sheegay in toddoba ka tirsan al-shabaab oo weerarka soo qaaday ee goobta ku dileen tiro kaleetana ay dhaawaceen xaaladda deegaankaasi lagu magacaabo qalimow ayaa waxaa la sheegay inay degan tahay waxaana ku sugan wakhtigan ciidamada dowladda ee soomaaliya al-shabaab ayaa sidoo kaleeto waxaa weerar loo adeegsado hoobiyaal ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka ceelgeelow oo isla deegaanadaasi ka tirsan weerarkaasina waxaa loo adeegsaday hoobiyaal al-shabaab waxa ay ku qaadeen saldhig ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaanka garsoola hase yeeshee lama sheegin khasaaraha ilaa iyo haatan dalka tanzaniya ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhintay kiniisad ku taalla waqooyiga kadib markii ay dad badan oo halkaasi ku cibaadaysanaya ay isbuurteen jennifer temo oo ka mid ahayd goobjoogayaasha kiniisadda ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegtay in isbuursiga uu dhacay kadib markii wadaad masiixi ah oo lagu magacaabo boniface mawamposa kaasoo sheegtay in uu rasuul yahay uu dadkii uu u khudbadaynayay ee kiniisadda masiixiga joogay uu u sheegay in dhulka uu ku daadiyey saliid barakaysan oo daweyn karta dadka xanuunsan wararka ayaa sheegaya in dadka ay ku soo yaaceen iyaga oo garguuranaya saliidda uu sheegay wadaadka darteed kadibna ay isbuurteen goobjooge ayaa sheegay inuu indhihiisu ku arkay meydadka labaatan qof diblomaasiyiin sare oo ka tirsan ururka midooda yurub ayaa la filayaa inay booqdaan tahraan februaayo saddexdeeda sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan madaxa siyaasadda ee ururkaasi midooda yurub joseph browel ayaa waxa uu la kulmi doonaa dhiggiisa dalkaasi iiraan maxamed javad sariif iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dalka iiraan borwel ayaa socdaalkiisa waxaa sidoo kaleeto uu yahay midkii ugu dambeeyey iskuday midooda yurub ay ku doonayaan in ay kusoo badbaadiyaan heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii la dhex dhigay iiraan iyo quwadaha kale ee dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa bishii may sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu ka baxay islamarkaasina iiraan cunuqabateen horle uu saaray shan qaybood oo kale oo britain faransiiska jarmalka shiinaha iyo ruushka ay ka mid yihiin ayaa waxa ay riixayeen in heshiiskaasi uu sii socdo tahraan ayaa waxa iyaduna ay qayb ahaan heshiiskaasi ay hoos u dhigtay kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan dalkaasi taliyahoodii ciidamadana ahaa qaasim suleymaani la dilay bishii janaayo markaasi oo iiraan ay ku dhawaaqday in aysan mar dambe ilaalin doonin heshiiska quwadaha dunida ay la gashay
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington fiid wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa sidii aad warkiiba ku maqasheen ku dhawaaqday xaalad deg deg ah iyadoo sheegtay in ayax ka soo gudbay jasiiradda carabta uu halis ku yahay xaaladda cuntada ee soomaaliya haruun macruuf ayaa xaaladan deg dega ah iyo halista ayaxa ka wareystay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya siciid xuseen ciid
tallaabadaani waxay ku timid aan ku dhawaaqnay xaaladda degdega ah kadib markii ayaxii u bilaa duufaan hor oo ayaxa ay kasoo tallawday bariga dhexe badaha badda cas oo ayax ka yimid dhulka saxaaraha carbeed uu soo galay soomaaliya iyo cabsi kale weyn oo ka jirta xilli roobaadka soo aadan bilaha afaraad iyo bisha saddexaad iyo afaraad in korankorooyin horle ay ka dhashaan goobihii ayaxa fadhiistay iyo dadweyne waaweyn oo ka yimid hay-adahan caalamiga ee ku shuqula arrinta ayaxa waxyaalahaas o dhan isdiirsaday ayaa waxay keentay soomaaliya oo u jilicsan oo shan iyo labaatan sano ayax noocaanas bariga africa ma imaan annaguna runtii diyaargarowga gobolka dhin wuxuu ku qabtay si degdega marka arrimahaasaa keenay inaan digniinta soo saarnay iyo xaaladda khatarta oo oo oo soo food saari karta beeraleyda iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed waaya bal marka khatarta soo food saari karta beeraleyda iyo xoolodhaqatada si gaara markaad uga hadasho intay la eg tahay khataro aada iyo aada iyo u weyn weeye ayaxu waa musiibo aada iyo aada u weyn waxaa lagu qiyaasayaa inuu raxantii ayax meesha ku degto inay burburinayso daaqa iyo beeraha halkaa ku yaala marka runtii dhibaato aada iyo aad ya uweyn ayuu soo ayuu keeni karaa haddii uu xilliga roobaadka guga uu ku beegmo inuu beeraha soo go-aya uu ku habsado masiibahan laga soo kaban karin ayay noqonaysaa marka hadeertaan xoogaagii waagi dhawey dalka soo gaaray oo aada uga yaraa ayuu ku habsaday goo wadamada kale oo gobolka ku yaala wuxuu saameeyey dhul gaaraya afar iyo toban ilaa shan iyo toban degmo ayuu ayuu ayuu isu maray wuxuu kaloo wuxuuna saameeyey dhul ka badan boqol kun oo hektar ayaa ayaxaas uu saameyn ku yeeshay marka ayaxan cusub ee soo gudbay goormuu soo gudbay kii hore miyuu ka baaxad weyn yahay ayaxaani maalmahanba uu socday wuxuu ka soo galay bariga puntland yeman ku beegan iyo cumaan waxaana hadda satelliteka tilmaamaha laga helayo waxay faa'iideynayaan inay soo inuu soo aado ayaxaad iyo aada u badan ilaa bakistan ilaa hindiya kasoo socda cumaan soo maray iyo yeman inay kusoo aadanayan dalkeena ayaa hadda saadaad sheegaysaa marka welina wuu soo kii hore soo galayna weli degaamada qaarkood wuu joogaa cabsida marka saasaa nagu abuurtay marka maxaa tallaabooyin ah oo ka hortag ah oo aad qaadeen ama qaadaysaan waxaan qaadnay afar iyo tobankaa degmo oo hadda aan markii u horeysa ayaxu soo saameeyey waxaa loo tababaray shaqaalaha la dirira cayaanka degmadiina waxaan u tababaray toddoba qof oo xirfadlayaala oo ku tababaran dhulka in lagala diriro waxaa loo qaybiyey qalab manual ama qalab gacmeed ah oo buufimo gacanta laga buufinayo xaano gacanta lagu qaadayo oo aan ugu talagalnay ayaxa waaweyn oo duufaanada waxba kama tari kareen karonkarooyinka dhulka fadhida in lagu buufiyo xoog ururin baan sameynay iyo iyo assessmentkii meelaha uu maray iyo qaabka u ahaa baaqaani marka waxa uu kuseeyaa waxaas o dhan kuma filna ayaa wuxuu u baahan yahay in cirka lagala diriro oo cirka laga buufiyo marka uu baaxadda noocan kale uu leeyahay dhulka waxba weyn lagama qaban karo waxaan kaloo qorshaha nagu jira inaan xarumihii dagaalanka ayaxa oo facility oo adeegooda u dhamaystiran yahay in laga furo degaamada ay ayaxa saameeyey sida hadda labada degaan hadda ugu xun waa puntland iyo galmudug in labada hadda laga bilaabo meelaha kale oo south west iyo jumbaland iyadana uu maray ama aan ku xujino dagaalka ugu weyn hadda annaga iyo eedaha caalamiga ah ee nagala shaqeynaya arrintaas wuxuu ku wajahan yahay diyaargarow loo diyaargaroobayo duufaanta ayaxa soo socota iyo dadka dhalan doona marka roobku jiro waay su-aasha ugu dambaysa wax dowlado caalamka ah oo gacan idin siinaya ama idinku yaboohay ma jiraan ama ad idinku aada ka codsateen
waxaan fariimo dhiirigelinaan ka helnay world banka iyo ururka ururka midooda yurub waxyaalada qaramada midooday ee faw laftigeedana waxay dagaal weyn bay wadaa oo xagga farsamada iyo aqoonta iyo iyo tababarada inaga gacan siiso abiilka hadda ama qeyrdaanta aan jeedinina jeedo fiican ayaan ka dhasheyn maasha allah adduunka iyo iyo hayadaha caalamiga labada kaasina waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ah ee soomaaliya saciid xuseen ciid oo khadka telefoonka ugu warramay haaruun macruuf
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo waxa uu ku soo baxay hanaanka doorashada ay taageersan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya axmed cabdi kaariye waxa uu helay lixdan iyo lix cod halka uu ku soo xigay amaba uu helay musharaxii la tartamayna sagaal cod oo keli ah isla doorashadaasi ka dhacday magaalada dhuusamareeb ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu doortay madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaana loo doortay cali daahir ciid oo helay afartan iyo lix cod kadib markii wareegga afraad doorashada uu kusoo baxay haddaba waxaa noo suurto gashay inaan wareysano madaxweynaha cusub ee galmudug oo isagu lagu doortay magaalada dhuusamareeb axmed cabdi kaariye qorqoor khadka telefoonka ee dhuusamareeb ayuuna mardhow iigu waramay bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaamu ala rasuulilah waa maadsan tahay adiga iyo duulkaada p o a doorashada nala doortay adduunka o dhan baa nagala socday doorasho muddo howl soo socotay oo dheereed bay ahayd geedi socod nabadeyn diyaar garoow baarlamaan maaragtay wakti soo maray ayay ahayd oo la ogsoon yahay marka waxaan sida ummadda soomaaliyeed aragto dhib baan u aragnaa oo ah inay si xor iyo xalaal ah doorashada ku dhacday ku qarsoontay aragtidaan ka qabnaa waa midaas soomaalida ka wada qabto oo tii saxda ahayd dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayeen in doorashadaada oo si dhib yar u dhacday wakti yar gudihiis intii ay socotay waktiga doorashada iyo sidoo kaleeto hadalhaynta ugu badan ee maalmahan musharaxiin xataa iscasilay in aad ahayd musharax dowladda ay gacan siinaysay oo sidaas xilka ku helay kuwaas maxaad ugu jawaabaysaa aragtidaas
marka hore inaan cidna u jawaabo ma rabo waa tabashada iyo in laga sheegtahay waa waa wax iska jiri jiray waana jiri doontaa aniga inaan xilka isu sharaxo xaq baan uleeyahay sanad iyo wax kasii badan baan musharax ahaa oo u taagnaa inaan dawladda xiriir la leeyahay iyo wada shaqeynna sharaf bay ii tahay anigu ma ihi dadka oo dhibaatyada iyo qalwaasaha ka shaqeeya anigu ma ihi laygumana yaqaan mar walba dawladda iyo wadashaqeynta iyo dowladnimada soomaaliya hore loosii wado hore loosii qaado ayaan ka shaqeeyaa oo una taaganahay marka dawladda inaan wada shaqeyn leenahay inaan wasiir ahaa ka tirsan xukuumadda igama igama reebayso maxmed caqabadna kuma ahan xaqa iyo xuquuqda aan uleeyahay inaan galmudug ku taago amaan hogaankeeda usoo istaago marka darsadkan iyo hawshiisana sideed bilood u socday maalin maalmaad kuma dhicin dhibyarna kuma dhicin waqti dheer soo maray dilsisiyaa la sameeyey barlamaan la xumaa la sameeyey waxaa la sameeyey muddooyin dheer oo baarlamaanka kabacdi xataa la sii sii jiitay doorashadka oo waxyaaba fara badan laisku eegay ama laisku xalinayey ugu dambeynna maanta ay tahay labadii bisha labaad labaatan iyo labaatan ay soo dhamaatay waxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii in la doorto horena uga sii horeeyeen guddoonka baarlamaanka oo laga wada qayb galay ka og tahay dhammaan dhinacyada oo dhan ka wada qayb galeen tartanka laga wada qayb galay baarlamaanka laga wada hambageeyey taana laga wada ahaa waaya waxaa jirta in galmudug ay qaybsan tahay oo dhinacyada ahlu sunna markii la fiiriyo dhinaca kaleeto ayagana mucaaradka qaarkood ay taageerayeen musharaxiintii sheegay in adiga dhinac dowladda ay ku wadato oo aad sidaasi xilka ku raadinayseen dhinacay yihiin dhinac uu xaaf yahay oo madaxweynihii hore ee galmudug uu yahay marka dhinacyadaasi oo dhan oo kala jeedjeeda ayaa galmudug maanta jira iyo adigoo xataa hadda dhinacoo timid dabcan marka sideed u aragtaa darafyada galmudug iyo siyaasadda cakiran ee dhankaasi
waa mahadsan tahay walaashay hor aan ku saxo anugu ka dhinac ma ihi baarlamaankii galmudug nigeeda heshiiyey madaxweynihii hore galmudug walaalkay axmed ducaale geelle uu qayb ka ahaa habkii lagu soo xulay iyo odayaashii iyo ciddii uu kala shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha ahlusunna waljamaaca ay qayb ka tahay oo baarlamaanka haddaba maanta meel la bootay ay qayb ka tahay lagu heshiiyey dhinacyada oo dhaneed ay ku ku wada ahaayeen heshiis ayaa annagana doortay doorashooyinka iyo kala asduwaanshaha siyaasadeed iyo wax kasta oo arrimaha ka jira kala aragtiya haddii aad la socotay maantaan sheegay muddadii si kooba lagu sheegay waan la fariisanaynaa waan la heshiinaynaa geed walba iyo goob walbaan ogelinaa waan isqancanaynaa insha allah cid kasta oo u aragta in wax laga waxalaysan yihiin ama waxsin yihiin wixii ay u aragta in wax qaldan yihiin waxa oo xalka i waa waa in la wada hadlo waa in la wada fadhiisto waa in la wada dhamaysto iyadana diyaaran unahay meel walba iyo goob walbay tahay insha allah waa ugu gelaynaa waayo isla sidaasi dhankeeda haddaan wax kaa weydiiyo xaaf wuxuu sheegay barnaamijkeena wicitaanka uu sheegay dhegeystaha in uusan ku qancin wax kastoo dhuusamareeb ka soo baxa sideed xal ugu raadinaysaa dhinacaas inkastoo tira hadda waa waxbaan xalinayaa oo dhinacyada waa la fariisanayaa xal waxaa laga raadiyaa walaal cid aan isku qanacsan haddii la isku qanacsan yahay ama la wada qanacsan yahay dee waa waa xalka xal in raadiyo loo baahanyaa ma jiro marka waxaa malaya inay ku jirto ama ay ku kooban tahay kala aankuduwanaansho dii jiro doorashooyin haddii ay jiraan dhammaantood waa cadeynay inaan diyaar u nahay inaan si sida ugu habboon iyo diyaarka ugu badan inaan ku bixino insha allah
axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maanta loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka ee dhuusamareeb mar dhow iigu warramaya halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington dhanka kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka galmudug isagaoo madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay iyadu abuureyso dhibaatadaasi warbixintan waxaa hargeys ka soo diray khadar maxamed cakul madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya in iyadu mas-uul ay ka tahay isagoo sheegay in ay qayqaybinayso magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee soomaaliya oo sida uu sheegay madaxweyne biixi waxaana si gaara uu carrabka ugu dhuftay khilaafka siyaasadeed ee hadheeyey doorashada maamul goboleedka galmudug sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntland iyo federaalka kuwa madaxda u ah ee soddonka sano leelinaya ee iyaga isku diraya ee kuwa maanta joogaa toddoba bilood isku dirayaan dhuusamareeb dadka degan miyaad ka sugaysaa kuwa maanta talada haya adiga inay wax ku taraan waa maya kuwaa tale ka sugi mayno caalamkaa ictiraafay ictiraafkiina waxay ka dhigtarayna soomaalida kula dagaalamaa soomaaliyana u gooyaan qurquriyo magaala magaaladiisa horgeeyaan waa kaysaan kismaayo waa kaysaan baydhaba waa kaysaan galowey kuwa kuwaa kala saari waaye iyagoo u kala xaglinaya ee ciidankiiyo awood iyo ictiraaf iyo dowladaha iyo safaaradaha u yeedhan iyaga isku diraya innagana oo waxay dhibaato aynagu hayaan maaha mida inagana u cedanay waa tala xumo ay soomaali oo dhan ku jabinayaan kuwa talada xama hayaan guud ahaan isku daro dhinaca kale madaxweyne biixi ayaa sheegay in dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka muqdisho kismaayo garowe dhuusamareeb iyo meelo kale ay u baahan yihiin in somalilan ay u gurmato kuwa dhibban ee soomaaliya waxba kuwa ay meelotarafi sameynay inaga gurmad inooga baahan yihin tal inooga baahan yihin duca inooga baahan yihin u adkaysi dhibaatadooda aynu adkaysan inta inaga nagu hayaan inta talada haysa weeye shicibka soomaaliya ee maanta kismaayo jooga ee xamar jooga ee garowe jooga ee jooga dhuusamareeb waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin talo cidda ugu sokaysa wax ka sugayana waa inaga madaxweyne biixi oo ka hadlayay xuska lix iyo labaatan guurada ka soo wareegtay markii la asaasay ciidamada milatariga somalilan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii ayaa sheegay dhinaca kale in khilaafkii siyaasadeed ee dhinaca doorashooyinka somalilan ka taagnaa uu deg deg u dhammaan doono waxaynu ku muraynaa laba sannadood hala bedelo dee komishanka doorashooyinka hala bedelo iyo iyo sharci ma aha haddana waxaynu murayna kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli kara in kalaan doorno war waxaas wax doorashada lagu joogsan kara maaha Gudo- guddigii doorashada hore waa nimadeedu waa waayaana waynu u baahanaha kama maarano kuwa dambena doortay innagaa dooranay waa sharci waa dadkeedii iyo innaga oo dhammaantan talaaba isu watagnaa sina doorasho qabsanooda qaban kara insha allahu waananu dhammayn doonaa gabagabana way soo gaari doontaa arrintaasi sida laga warqabo waxaa madaxweynaha somalilan maalintii shalay xafiiskiisa ku qaabilay oo kula kulmay safiirka midowda yurub u qaabilsan soomaaliya mr nicholas barlenga kaasi oo ay ka wada hadleen qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ambasador barlenga oo isagu mas-uul ka ahaa heshiiskii ay sannadkii hore wada gaadheen xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha somalilan sidii loo fulin lahaana daba socday ayaa maalmihii ugu dembeeyey waxa uu socdaalla ku joogay magaalooyinka burco berbera iyo hargaysa waxaana arbacadii aynu ka soo gudubnay uu kula kulmay markab dushi wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici iyadoo la sheegay in markabkaasi ay lahaayeen ciidamada midowda yurub ee ku sugan gacanka cadmeed iyo badda cas khadar maxamed cakulle v o e hargeysa dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaha inaan la xiriirnay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ilaa haatanna aysan noo suuragelin inaan helno jawaabta dowladda federaalka ah ee soomaaliya hadalka madaxweynaha somalilan awadi marka aan jawaabtaasi helno waan idiin soo gudbin doonaa haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah in barnaamijkan la qabtay ka hor inta aysan dhicin doorashada maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka galmudug waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan axmed cabdi qoorqoor oo soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku guulaystay doorasho ka dhacday maanta magaalada dhuusamareeb isaga oo noqonaya madaxweynaha galmudug doorashadan ayaa intii hanaankeedu uu socday waxaa hareeyey muran badan taasi oo keentay in musharaxiintii mucaaradka ku ahaa dowladda federaalk ay isaga haraan magaalada dhuusamareeb waxaa iyana khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday doorasho ay soo abaabushay kooxda ahlu sunna waljamaaca waxaana kooxdani ay sheegtay inay sheekh maxamed shaakir cali xasan u doorteen madaxweyne galmudug hogaamin doono afarta sano ee soo socotaa dhanka kale axmed ducaale geelle xaaf ayaa ku sugan magaalada gaalkacyo wuxuuna ku adkaysanayaa inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee galmudug uuna dhammaysan doono muddada xilkiisa ka hartay sida uu sheegay haddaba maxaa soo celceliya khilaafaadka siyaasadeed ee galmudug sideese xaalka siyaasadeed ee galmudug ee haatan taagan lagu dhammayn karaa arrimahan ayaannu ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeysta waxaana ku marti ah axmed ducaale geele xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo isagoo ka jawaabi doona su-aalaha dhegeystayaasha v o a mudane xaaf marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marka xiga bal waxaad warbixin naga siisaa maxaa xaalka galmudug heerkan soo gaarsiiyey mar haddii uu jiray is-afgarad adiga iyo ahlu sunnaba aad la lahaydeen dowladda dhexe oo ku aadanaa dhismaha maamul u samaynta galmudug bismillahi raxmaani raxiim horta waa mahadsabtihiin aada iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijka aad igu soo darteen walaalo waxa weeye halkan galmudug bishii may saddexdeedii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa haleelaydo madaxweynaha marka la doorto dastuuriyan waxaa weeye waktigiisa waa afar sano markii labadii sanoo hore aan aada u dhibtoonay oo mashaakil galay oo aan sunnadii markii aan keennay markii aan gaalkacyo nabadaynay markii dadkii nabad ku seexday ilaahay ukunla daba dhigay niman la yidhaahdo dowladda federaalka iyo kuwo salitarre iyo xildhibaano iyo ahoo meeshaan uga bartay inay kuraas ay kasoo doontaan ka qaataan ka tagaan calaa kulli xaal aniga bishii juun aakhirkeedii waxaa dhacday annagii iyo ahli sunnadii in ay dowladdu dhex gashay oo ay na fidnaysay aniguna markaa ayaan ka tegay waxaan war bal haddii aad anugu yaan caqaba noqone haddii aad bal wax bisi kartaan bisa waa kii bishii juun sagaal iyo labaatankeedii ayaan xamar tegey nimankaa waxaan ku ballanay inaan hawsha wadno ayaguna gacanna siiyaan oo aan hawshii halkaa ka wadno doorasho aan sameyn doorashada aan samaynayay oo aniga ku talagalkayga waxa uu ahaa aniga waktigeydii markaa ma dhammaanin laba sana xabsay haddana shan iyo toban bilood ba xabsay waxay u baahan tahay baarlamaankii teerarkiisii waa dhammaaday guddoonkii wuu dhammaaday madaxweyne ku-xigeenkii wuu dhammaaday inaan intaa inta sameyno anugu labada sano i hatay aan dhamaysto kabacdina cidiina dooranaya la doorto markii aan intaa ku wada hadalay ayaga may aqbalin laakiin un igamay hor imaan waxaa dhacday marka markii la joogay muddo bil ah adabtahay annaga iyo aanu sunnada xoogaa xunkutaa naga dhaxaysay waxaan ku ta waxay ila noqotay waxaan ku yidhi bal aniga annaga iyo ahlu sunnada na heshiisiiya dadkana dib u heshiisiin dhabaa u sameeya annaga iyo ahlu sunnadii nama heshiisiin isku sii kaaya direen daba heshiisiintiina lama samayn laba bilood iyo bar kabacdi aniga markii aan siinayay wakaaladda waxaan ku yidhi haddaad waxyaasisaan ahla wasahla haddaad waxyaasi weydaan aan wakaaladda loola soo noolay ogaada waxba way samayn waayeen aniga wakaaladii waan kala noqday laakiin madaxweyne haddaan kaa dhex galo e sidaad sheegtay waad ku wareejisay wakaaladii in wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ay howsha maamul samaynta hormuud ka noqoto waana ay waday wasaaradda arrimaha guduhu halkan ayay wax soo gaarsiisay haatan dhuusamareeb waata xildhibaano looga dhawaaqay maxaa adiga ku bedelay oo keenay inaad haatan heshiiskii aad dib uga boodo aniga ma jecli ma ogtahay waxaan jeclaan lahaa inaad aniga intay dhegeysato warkayga aad qaadato ee aadan qaadan midka suuqa aniga wakaaladii waxaan wala noqday shaqadii aan u wakiishay ayay wadi kari waayeen oo si xun u maamuleen saas daraaddeed wakaaladii waan kala noqday wixii intaa waktigaa ka dambeeyana waa baatil waxa ay sameeyaan midda kale haddaan sharciga la raacin oo sharciga la ixtiraamin ee bani aadamka kulligiis waa isku yaacaya oo ogaada fawda meesha ka dhacaysa intaa markii aan sameeyey wakaaladii la laabtay dhaggiima higin waxoodiina iska wateen anigii heshiiskii aan ku heshiiyey oo ahayd sanad iyo bar baan waqabatayn ku jirnay lacagaha iyaga iyo waxaydima iyagaa hayeen oo lacagihii dadku iska lahaa oo mushaarooyinkii iyo kharashyadii masiya lacagaha lacagihiina way diideen waxay u isticmaaleen usmaleen hadda lix milyan oo doolar oo galmudug leedahay way isticmaaleen shilinka la yaallo caawa ilaa bangigiiba laga gubaya waxyaalaha bangiga loo gubay ka mid tahay marka waxaan ku yidhi markaa nimayow anugu xilkigi waa la laabanaya ogaada haddii aad shaqada hagaajin weyda dalagaa shishaan waa shaqata bilaabasaysa laakiin dee waxba lama hagaajo xildhibaan aan rabno maaragtay madaxweyne aan leenahay xildhibaano aan leenahay waxaa yaa dowladeena kasoo baxaa taasina reer galmudug ma aqbalo ama aqbali maayo waxaa kaloo jira markii aan aniga soo baxay waa u sheegay waxaan ku yidhi labaatanka xildhibaanada aad ahlu sunnada sinteed ama wax kama qabo laakiin intii wixii ka dambeeyay halkaa annaga ayaa wadayna bolosayska bolosayska loo daayay faraha nagala baxa waxay ka timid markii odayaashii la keenay oo sawaxyaasha kulligoodna ka taxayseen caawa xildhibaanada ay meesha ku hayaan lixdan iyo sagaalka hataa labaatanka wax oday saxiixay laguma arko sharciyana waa in odagu saxiixa odayaashii inkala soo hadleen kulligood gaalkaayo noo soo duuleen kuwa aan shal dooranay shal halka ku qabanay waa odayaashii oo xildhibaanadii iyagu beeraha kasoo samiirka gareeyeen wata ayaa noo yimid ayagii baanu u samaynay guddoonkii baan dooranay madaxweyne koreenkii baan dooranay madaxweynihii anigaa ah wax meeshaa ka dhiman xala yalaatay ma jirto ahlu sunnada hadday wax dhiseen awalba iyagoo waxu dhishan yihiin baanu u tagnay waa la heshiiyey haddana waxaan diyaar u nahay in ayaga iyo heshiiya mar kale sidaad sheegtana ahlu sunno hore waa isku khilaafteen haatan oo ay madaxweyne iyaguna magacaabeen siduu yahay xiriirkiinu ma laga yaabaa in labadiinnu aad isfaham gaartaan oo aad dhinaca kalena dowladdana wada hadal la furtaan idinkoo wada jira macquul ma aha sababta waa wey dowladdu inay wax xogtay bataay ee waa hadal furtay inay wax sameeyaan mad wax iyagu sameeyaanna waa baatil sharciyan sharciyada akriya markaa wax la weydiiyeysaa weynbaryaya adiga iyo kuwa wax la weydiin doonow sharciyada ha la eego waxaan sharciahayn waa baatil annaga hadda wabaanu wada hadalay ahlusunnada wadahadal muxriir badan waa samaynay intiiba fasaadinayeen waanu wada hadalnay mar haddii ayaguna heshiisiin waayeen odayaasha mutaayaga iyo dadka meeshaan degan iyo cuqaasha iyo annagu waa heshiinaynaa dawlad degan oo xor iyo xalaal lagu doorto ayaanu samaysanayna waa tahay haatanna dhinaca iyo diintaa la dhageysta- waayo oo daw- oo addiintaa la waayo oo dawladda sawdada wadana meeshaan siyaasan baa ka dhacaya waa tahay madaxweyne haatan waxaan jaleecaynaa dhinaca iyo dadka ah, qadadka taleefonka nagu soo wacaya Eh, qofka ugu horreya dhegeysta ugu horeeya magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halka aad joogto maxaad madaxweynaha weydiin lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waan salaamaya marka ugu horeysa barnaamijka v o a had- haddii aan magacayga ku bilaabo aniga waxaa la yidhahdaa jibriil baa la yidhahdaa waxaan joogaa wadanka turkiga waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane xaaf En sidaan ognahay waxaa tahay madaxweynihii hore ee en maamulka galmudug in badanna waa ahayd adigu laba sano hadda en ku dhaweyd En sidaan ognahay en waxaa jirtay khilaaf inasoo kala dhex galay idinka iyo dowladda dhexe arrintaasi walow markii dambeeto en si hoose loo dhameeyey oo dowladda iyo en maamulka xaaf uu heshiis dhex maray heshiiskaas oo ku qotomay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxyaalaha markii hore la- doorashada la isku hayo wasaaradda arrimaha dibaddana lagu wareejiyey doorashadii inay maamusho arrimaha haddaba gudaha su-aasha isweydi- had- ha- arrimaha gudaha Mhm.
marka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay mudane xaaf maadaama aad nabadoon ka noqotay hawshaas oo aad wareejisay en, mas-uuliyaddii kuna wareejisay mas-uuliyaddii en, dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha hadda sababta keentay inaad soo laba kaclayso oo arrimahan aad dib aad ugu soo noqo siyaasadda maxay tahay sababtu maxaase en, dowladda en, hadda aad ku dhalaysan tahay dowladdu qaabka hadda wax ku wado dad badan dadka siyaasadda ka falaqeey ka falaqooda siday wax u wado waxay u arkaanin si wanaagsan bay u arkaan marka adigu maxaa maxaad macnaha ku diidan tahay systemka hadda jira en, maxaasuu kusoo celiya hadda waa ujeedadaas tahay jibriil waa mahadsantahay madaxweyne xaaf
waa aada iyo aad baa udacsantah walaalkayga walaalo waxaan kuu sheegaya horta aniga qof ahaan shaksiyadayda aniga ma ahinin maanta yimid anugu waxaan ahay dagaalkii kow iyo sagaashanki labaiyo sagaashankii ninkii dadka nabadeynaya baan ahay soomaali badan aan badbaadiyey shirkii carto ninkii qabtay baan ahay kii indigaasi dadka wax ka maamulay baan ahay intaas oo muddo ah weligay kama shaqayn wax dhibaato iyo iyo shar soomaaliyeed kama shaqayn waxaan kuu sheegayaa waxa aa wakaalad sideeda macnay leedahay qofka haddaad ku wakiilato wuxuu kaa kharibo dee inaad kala laabataa waa waa waa waa waajib ayadiigun baan ala laabtay aan wax kala ma samayn ho aniga ayaana xaq u leh legitimacygan anigaa haysta madaxweynihii hore ma ay horta madaxweynihii rasmiga ah baan ahay madaxweynihii rasmiga ah oo galmudug aniga ayaa ah ilaa maanta Mhm.
shan iyo toban bilood baa iha dastuurkeega akri madaxweynaha marka la doorto waqtigiisu waa afar sano waxaa la doortay saddexdii may labada kun iyo siddeed marka ma lama rabo in emotionka iyo qaalada aad dadka weydiisaan wax maaragtay oo aadaan hubin walaalow intaa hubsaan ku leeyahay aniga waan u wakiishay wakaaladiina waa kala noqday markii aan arkay sidii ay wax ku wadaan inay baatil tahay odayaashu waxayniyeen mursiiti may samaynin wax allaa xildhibaano iyo niman sanataraahi xamar kala yimaadeen oo aan kuwii cadaado inta qodaasa ku boobay ka tegin qaarkood marka anigu inaan badbaadiyo galmudug baan la joognaa dib heshiisii heshiiska aan la galay dowladda sida walaalka ah ma ahayn inay wax qirxito ee waxa hayada hagaajiso dib heshiisiin may samaynin annagii ahlu sunnadii isku dhacday ma may heshiisiin ummaddii gudaheedii kale may heshiisiin waxay u yimaadeen keliya wax boob inay wax boobaan aniguna boobkaan hortaagana Waa tahay. waa tahay Eh, haatanna dhegeystaha kale aan u gudubno dhegeysta adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto maxaad weydiin lahayd madaxweyne xaaf oo qadka ku jira bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisaax waxaan joogaa jarmalka Een, waxaan rabaa madaxweyne xaas inaan weydiiyo een, madaxweyne een, een, ha- sidaan hadda een, xaaladda galmudug ay tahay waan u wada jeednaa Een, een, dhalinyaradii soomaaliyeed aan weynayaro dhalinyarada soomaaliyeed baan ahay Een, dhalinyarada galmudugna een, waa dhalinyarada soomaaliyeed dalkeenu burbur wuxuu kusoo jiray tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii maanta dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed da-dooda waad aragtaan maxaa xal ah oo aad u haysaan in maxaan sheegayay adigii aad meesha la yidhaahdo gaalkacyo aad maamul goboleed iyo dawlad kaga dhawaaqaysid ahlu sunna waljamaaca ay magaalada la yidhaahdo dhuuse mareeb a iyaguna dawladda iyo madaxweyne ka samaysteen dawladdii federaalka soomaaliyeed iyaduna ay halkaas ka qaban qaabinayso maamul goboleed iyo cusub muxuu yahay xalka soomaaliyeed iyo dhaxalka aad uga tegaysaa ummadda soomaaliyeed iyo dhalinyarada galmudug oo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ku jiray dagaalo qalalaaso iyo in ahayn aysan aysan la joogin waktiga aad tanaasuli lahayd oo aad u tanaasuli lahayd dawladda soomaaliyeed oo aad ka talin lahayd mustaqbalka dhalintaada iyo dhalinyarada soomaaliyeed magacaasi aad reebaysid uu noqon lahaa magaca wanaagsan miyaysa ku hayn waa raalliga ahaa horta qur baad joogtaa facebookyada waxaad ka aragtaan oo bilaafka u badan dadaal ha dhegeysanaya runta aniga kuu sheegay waxa weeye galmudug halkeeda dhabtahay waxa weeye galmudug awalkaasay keliya ahay anaga cadaadageeyey anaa nusabadeen geeyey anaha midnimadii ummadan ee galmudug baan anigu ka shaqeynaya ayadii ayaana rabaa nabad nabadeedaan rabaa dawladda federaalka waxay ku andacoodaan lacag baan siinay iyo tanaan siinay weli walba lacag ima siin haddaan lacag kama rabo shagana kama rabo keliya aniga waxa aan doonaya waxa weeye galmudug hagaagta xuduntaydaa ku aasan inaan joogaan rabaa inaan ka shaqeeyaan rabaa inaan dadkayga u shaqeeyaan rabaa xalka dhabtaana waan kuu sheegayaa ahlu sunna anaayaa hore u heshiiyey dawladda federaalka raalli kama ahayn haddeerna inaan heshiino raalli kama ahan laakiin waan heshiinaynaa annagaa dhisanayna wax iyaga sharcigu wuxuu leeyahay dowlad goboleedku asaga ayaa xaq una inuu wixiisa dhisto wax iyaga inaan dhisanaynaa alloona hadduu aan leeyahay nimankaa dowladda federaalka joogaa faraha nagala dhexe laba bilood ma qaadanayso wallaahi inaanay afartan cusub inay lixdan cusub inala qaadanay in la dhiso wax dhab ah oo dadku heshiisku yahay dhibta ku jirtaa waa dowladda federaalka madaxweyne haddaan halkaa su-aalkaa weydiiyo waxaad sheegtay inaad diyaar u tahay in aad wada xaajood furto oo aad la hadasho dhinacyada galmudug haatan sida ahlu sunna waljamaaca oo aad leedahay laba bilka qaadan mayso in wada hadal laga furo oo laga heshiiyo arrimaha taagan marka ma shan iyo tobanka bilood aad sheegtay inay ku harta ayaad ka tanaasulaysaa oo ahlu sunna ayaad madaxweynaha ay doorteen u dayna sidee ayaad arrimahaas aad isleedahay xal baa looga gaari karaa hadday bilnaato oo aan arko wax wanaagsan iyo dad bani aadama oo meeshaan ka shaqayn kara aniga shan iyo toban bilood waxbayla maaha laakiin haddii kale waxaan ku mintidayaa shan iyo tobankaa bilood bal inaan isu keeno nabadeeyo wax ka dhigo anigu ma ahi baawan hankar ma yihin waad taqaanaan sideed iyo toban sanadood baan waxaan ahaa xildhibaan weligay xataa wasiir ma doonan ninkan sabahan ah aradaydaan joogay waxaygaan haysa alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin aniga diyaar uma yihin inaan uga tago dad aan u jeedo inay tooba yihiin aniga galmudug ugama tegi karo ugamana tanaasulaayo dowladda federaalka raallihay ga ahaato fidnada iyo mashaakilka iyo qoryaha iyo waad ogtahay dhuusamareeb shan kun lix kun oo qof baa ku nool shan kun oo askariina waa joogtaa yani meesha la gaarsiiyey dalka xamar waa maqashay kaamerooyinkii in la jajabiyey nimankii waa diyan jiray dhuusamareeb baa qaada gadaa la waa tahay weli mashaakil dowladda federaalka dhisan ahayn ma yaallo dalkaas waa tahay aynu u baaqno mid ka mid a dhegeystayaasha dhegeystayaal dhegeystay adigoo magacaaga iyo ku bilaabaya halka aad joogto maxaad su-aal u qabtaa madaxweyne xaaf okay bismillah magacaygu waa isxaaq ibraahim cali iska ibra cali oo jooga muqdisho madaxweynaha xaaf waxaa weydiin lahaa madaxweyne qabankaabadan doorashada hadda ee galmudug intaysan dhicin waxaa joogtay muqdisho waxaa in badan a aragnay adoo shir la jira amaba sawiran ra-iisul wasaare khayre oo la dhahay heshiis ayaad gaarteen marka hadda ma isdhihi karaa doorashadan adi hadda aad ka abaabushay dhanka iyo gaalkacyo iyo midan oo sheekh shaakir ee dhismareed mala dhihi karaa qas oo lagu xumeynayo dhanka iyo federaalka hata madaxweyne xaaf dowladda federaalka madaxweyne madaxweyne ku-xigeen bay keentay xildhibaanada xamar ka keentay dadkii shaqaalihii ku shaqaynayay dila soomaaliya ka shaqaynaya xildhibaana looga dhigay qabiilyadan ma tahay haaya soobax annaga manaadecsan tahay marka waxaasina waxaan aamini karna maaha aniga kuwaas uga tegi maayo dalka mana ka shaqaynayso ummaduna way taqaan mana aqbalayso wax kastoo ay dhisaanna fidna unbay soo kordhinayaan oo wanaag ma soo kordhinayaan wanaaga keliya oo maanta la heli karaa waxa weye reer galmudug hadday qoqaal leeyihiin hadday salaadiin leeyihiin hadday aqoonyahan leeyihiin haddii ay dowlad leeyihiin hadday culamo leeyihin waxay diyaar u yihiin inay waxooda dhisaan waxaan ka codsanayna oo ka baryaynaa dowladda federaalka inay salaha nagala baxo annaga waxyaga waa ku filannahay dagaalo kama rabno wax kala kama waxaan ka rabno laa waxyaabaha kale ee galmudug haatan ka taagan waxaa ka mid ah in e ismariwaa uu ka jiro e ahlu sunna iyo dowladda maamulka ee halkaasi ka wada ama maamul sameyntii ay ka waday ee adiga ka madaxweyne ahaan ilaa iyo hadda xiriir ma la samaysay ee madaxda dowladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa ahlu sunnaba ahlu sunna waa la sameeyey oo guddii culamaa iyo odayaaliyo kulli way u tageen ayna way yimaadeen howlaayana way ismacan yihiin waxaanan ku tashanay inaanu wax aan wada ognahay annaga iyo odayaasheeda iyo salaabiinteeda culamadeeda kulli inaan isla ogaano oo aanu wax halaala dhisano ayaanu ku heshiisnahay waana dhisanaynaa ama ha dheeraado waktiga ama ha dhawaade inaan wada dhisano sidii aan horeba u dhisanay baanu u dhisanaynaa dowladda federaalka raalli kama ahayn inaanu ka wadaagiyo aan la heshiino ama lala heshiiyo raalli kamay ahayn sababta ayaga oo qaar ka mida ragga madaxda cadeys ahaan u diidana u diidana waan ogahay laakiin ka yeeli mayno waan digsanaynaa waxa yaga heshiisnaa ku dhahay dowladda federaalka waxa ay wado oo ahaa wixii aan ku heshiinay markii aniga aan tagayay lix iyo labaatankii aniga iyo xasan cali khaybe waxaan ayaada ku wada sameynay baak ku saabsan arrintaa warmatiyeed wuxuu ahaa in annaga nabad ka dambeeyo doorashada kabacdi wakaalada markaasi wakaalada dad ku laalaabanayo wakaalad waa wakaalad qof haddaad waxuba ka yeelto waxaa hadduu kaa hadleeyo xaq badan ayaa kala dhaba wakaaladii waxay noqotay markaan u sameeyey inay nimankii arrintii khabireen dowladda federaalka iyo weli waxay ku degan yihiin inay ayagu waxooda samaystaan oo dalkaani uu kharimo aniguna khidibaada ay kasoo horjeedaa ahlu sunnadu way kasoo horjeedaa shacabku way kasoo horjeedaa odayaashii waxyaasha ahaa oo ay banaanka u saareen kulligood halkay nooba yihiin dadkii ay soo quleen xildhibaanadii shalacnu maaragtay ansifaday ahaayeen marka hadalka in laysu walqoliyo ma wanaagsaneen wakaalad iyo heshiisiis yaanan ku yaanan ku wareerin saaxiibayaal waxaa weeye galmudug dadkeeda ayaa dhisanaya dowladda federaalka ahi waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinaynaa magacaaga iyo halkaad naga soo wacisa su-aashaad u qabto madaxweyne xaaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed xaafin axmed waxaa joogaa magaalada boosaaso madaxweyne xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa salaamaya salaan kadib madaxweyneha waxaa weydiinaya laba su-aalood su-aasha koowaad waxa weeyaan madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku waafaqteen muqdisho oo ku wada heshiiseen tiro dhowr jeerna waa isbedbedeshay marka maxay tahay marka sababta keenaysa inaad isbedeshay oo heshiisyadii dowladda federaalka aad ka dhaxday tan labaadna waxay tahay adoo madaxweynihii galmudug ah maxaa keenay inaad kaalkacyo koonfurteeda ku qabsatid doorasho aad ku caleemasaartid dastuurku miya galmudug miyaana ku siiyey inaad dhuusamare madaxweyne ku qabsatid weliba ah caasimadii galmudug waa mahadsan tahay waxa sababay inaan ku qabto gaalkacyo waxa weeye duusamareeb oo caasimadii waxaa la tuugeeyay ciidan badan oo kulligood bahal looga dhigay anigu marka ma tegi karaynin meel xidan oo niman xuseen bay noqotay lix bilood baa dowladda ciidan iyo balaayo ku guulaysay iyo hub iyo mashaakil in sidna dhacdo oo aan meesha dhexdeeda isku dilin aniga ma rabo waxaan maaragtay fadilayaa inaan meel kale waxaan sameyn aan ku samaysa mida kale waxa weeye codii sheegaya gobolka waa gobol laba gobol weeye mina waa kaalkacyo mina waa dhuusamareeb kii kaalkacyood baan joogaa dhuusamareebna waxaa joogaa dowladda xiratay ahlu sunna khayr allah siiye waa way ku way ku khilaafeen markay arkeen wax xun oo ay samaynayaan annagu wax aniga iyo ahlu sunna midna kama hor yimaadeen dowladda federaalka hadday wax fiican sameyn laakiin masaajidka waxa weeye waxaa shaashada ka soo baxay kuwii dibeeratooda inay rabaan ina madax uga dhigaan maxna aan qaban karaynin marka walaal waxaa muhiima in wixii wanaagsan la raaco wixii xunna laga laga laga afeerto ama waxaan ka afeersanaya waxaa weeye oo keliya in dowladda federaalka ahi sharciyada qaranka iyo sharciyada sharciga galmudug raacdo oo ay faraha nagala baxdo si aan waxyar ugisano oo hagaagsan su-aasha ugu dambeysa sidaa la socoto dadku waxay kusoo celcelinayaan e wakiilashadaadii aad dibka ula noqotay iyo waxa keenay e mar haddii dhowr mar aad isbedbedishay intii hanaankani uu socday e aadna u jeedo galmudug halka ay haatan taagan tahay oo maanta oo axada doorasho e lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ahlu sunna ay madaxweyne doorteen adigu aad leedahay shan iyo tobankeygii bilood iyo harta ayaan sii dhammaysanaya oo aad baarlamaanna kaga dhawaaqda magaalada gaalkacyo bal haddii aad qiyaasto e halkee galmudug u socotaa ayaad is leedahay sidee loo heli karaa dhinacyo israacsan mar haddii aad kala taagan tihiin waa waxa weye sharciga sharcidaro sharciga amay anigu sharcigaan ku taaganay dowladda federaalkana baadil bay ku taagan tahay sharcigaana adkaanaya shacabkuna sharciga ayay raacayaane ma raacayaan baadil annagu sharciyadeedii ayaan haysanaa oo ku taaganahay kala tanasuli maayo wax maaragtay midnimadeyda kaala iyo walaala iyo midna aan uga tanasuli maayo waxaan uga tanasulayaa keliya in wax fiican meesha ka soo baxaan wax kaloo aan rabaana ma jirto qoolo ma rabo shago ma rabo waxaan doonaya ma jirto waxaan rabaa oo keliya galmudug oo fiican oo bani aadam xagga kale oo horumarinteeda iyo shaga u qaban kara inay yimaadaan aniga in ciyaal inta la keeno ay ku cayaaraan meeshan marna ma aqbalayo ma laga yaabaa marka madaxweynaha ay doortaan ama e laga doorto galmudug maanta in aad xilka ku wareejiso aad wadahadal la furto taasi macquul ma tahay oo aad si wadajir u wada heshiisaan si danta guud ee galmudug aad ugu tanaasushaan madaxweyneha la dooranaya waa dooran yahay madaxweyne waa dooran yahay ma aha mid la dooranayo sa aniga marna lagama yaabo marna lagama yaabo mana dhacayso inaan ku wareejiyahay haka yaabay waa tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkan waxaa marti ku ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka jawaabayey dhegeystayaasha su-aalahooda waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha ka qayb galay barnaamijka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb afraad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta dhegaystayaal saddexdii toddobaad ee aynu soo dhaafnay barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen haddii aan la waayin waxaa ergo walba hormari jiray gabyacana iyada oo la rumaysnaa xaqa ay ku raad joogaan in qolada ka haysa uu aftahmadiisa kaga soo dhirindhirin karo maansayahanadii waaweynaa ee ergeeyey gabayada lama ilaawaanka ahna hawshoodii ku waariyey waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay cali dhuux aadan oo in doore oo maansadiisa ah ay soomaalidu wax ka maqashay sidaa darteedna ka deeqtoon inaan halkan waayihiisii idinkugu faahfaahiyo muxuu haddaba cali dhuux ka ergeeyey goormo ayay ahayd maxaase laga hayaa gabaygii oo arrintaa ka mariyey hor iyo horaanba goortu waxay ku aadan tahay sanadihii u dhexeeyay kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii iyo kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii waa daraawiishtii sayid maxamed xilligii ay ku jabtay gacmaha gumaysigii ingiriiska iyo soomaalidii lajaalka ahayd ee uu askarta ka dhigan jiray dil iyo dhacba waa saraakiishii gumaysigu xilligii ay xalaaleeyeen dibindaabyada ciddii ururkaas beri ka tirsanayd ciddii jeer garabka u noqotay iyo tii loo malaynayay inay weli niyadda ku hayso intaba waa ceeshooda xilligii la sumeeyey oo waa goodiga nugaaleed xilligii inta gumaysigu ku soo fiday uu ka sameeyey maamuladii degdega ahaa ee si loo qabjabiyo geyigii lahantay iyo uunkii ku noolaaba gacanta birtaa ee aan sharciga cuskanayn lagu dhaqi jiray si kale kuma garatide waa ismaaciil mere xilligii uu marin jiray gabaygiisii caanka noqday ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaada sanad haddaba ka mida sanadahaas dhibta badnaa ayaa waxaa meel isku urursaday degmo jabkii daraawiisheed ka soo doogtay oo markaas tacab xoolaad oo hor leh ku howlanayd maalintii dambe iyaga oo banaad leh ayaa waxaa ku soo dhiiraday koox dabata ah taasoo ku guulaysatay inay ka qaado geel tira yar tuldo caafimaad ahaan aan fayoobeyn xoolo oo idilna ay iyagaas ka haysteen cudud ahaan kooxdaas iyada ahi geelaas inay haysataa suuragal uma ahayn sidaa darteed bay ula galeen reere ay filaayeen inay ku dhexaysan karaan degaan ahaanna ay markoodii horeba wadataal ahaayeen calidhuux oo ka mid ahaa degmadaas la dhacay ayaa geelaa ka ergeeyey hase ahaatee kooxdii qaaday ma uu abbaarine wuxuu dul fadhiistay kuwii magangeliyey ee ay sarsarkooda ku jireen markaas bay isaga iyo raggii la socday waxay odayadii reeraha u soo bandhigeen gartoodii oo daldalool oo idil ay ka dhowreen nasiib daro lagama hoos qaadine warkoodii waa la fududaystay waxaa lagu yidhi nimanka aad leedihiin xoolo ayay naga dhaceen waanu garanaynaa iyaga oo geela wata ayayna mareen in dhaweydsa isku dagaanba maaanu ahayn kolka erga yahay hadda iska noqda oo wuxuun baanu ka soo celine annaga naga war dhowra jawaabtaas shidhacsane cali dhuuxu iyo raggiisii kama ay daadegin ayaa yir hadal inay tahay ayay u qaateen maxaa yeelay waxay ogaayeen geelu inuu dhow yahay inaan weli la qaybsana goor aan fogeyn in la saanyada loo ballansan yahay isla markaasna kooxdii soo qaaday iyo kuwii loola soo galay labaduba ay kasaami qaadashadiisa u sinaan doonaan weligeedba sidaas oo kale markay xaajadu u soo oodanto ayaa aftahmada ergada loo baahan jiray soo inuu gabiyaa cali dhuux lama soo gudboonaan maalintaas buu geedkii shirkooda inta ka dhex istaagay wuxuu tiriyey gabay garnaqsi ah oo afar iyo toban qodob ka kooban wuxuu ku bilaabay qodobo ay ka mid yihiin bal horta ka talinta arrintooda inaan dhallinyarada lagu sii daynay waayeelka loo daayo tan iyo gugii gobaysana ee uu isagu dhashay in aanay jirin wax godoba oo labadooda qoro ay kala galeen in haddii ay haatan wax ku sheegtaan uu diyaar la yahay goobta la joogo inuu ku gudo inaysan iyagu geela ka soo qaadina loola soo galay sidaa darteedna aysan u ekayn eeddiisa inay iyagu dhabarka u ritaan wuxuu ku bilaabay afar iyo toban hal oo wada gudho ah geela igu siiya nin guyari garaadkiiba-yow waa gafaatalo eh garku hadduusan marin ee bahay gebi ka sii qaadiye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxshaa tii garaadda ahe halga baday nin uunbaa gartee geela igu siiya teer iyo gobaysana anoo gabanahoo wiila labadeenna qolo ma ayan gelin xaajo godobeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya gati eebo iyo daab abley gudubna waa qaane cara guula oo guula oo gudimo noo sheegta guddi baan u saariye wixii geedka iga raaca inaan garabta gegidaa dhigaa igu garweeyaane gagisa waa xun tahay xaajadii garasho weydaaye waxba haddaydanaan igu gudbayn geela igu sii gablabooyinow ma aydun dhicin idinku goodwiila tuu kugu gabraaranahayaa kuula soo galaye iyana geeridaynay tabciye geela igu siiya intaasi kuma fille weli waa inuu dabeebtaa ragga uu la hadlaayo ee uu geela ka doonaayo waa inuu qaraabo sheegtaa waa reer abtigiisa waa inuu xusuustooda ku soo celiyaa inay iyagu dhaleenoo ashkiro oo hooyadiisahi ay guryahooda ka soo jeedo hadday taas ugu soo loodsami waayaanna waa inuu ku cabsi geliyaa isaga ma ahe inay jiraan afar rag ah oo isla reerahooda ku abtirsada hooyadiisna ay isaga dabadii dhashay waa rag degaankoodu dhow yahay lana sheegay inay cara wada degsiisay gaar ahaan maxamed cumar oo weer cadi madaxa ugu xiran yahay tan iyo maalintuu maqlay walaalkii cali dhuux oo dhacani inuu degmada gees kaga jiro mar kale waa inuu dareenkooda ku ridaa haddii halahaas tirada yar tayadana xun ay haysadkooda ku adkaystaan inay eedi doonaanoo haleelada iyo horweynka xeryaha uga buuxa ay salfan doonaan mar kale waa inuu gartiisa ku xoojiyaa geela uu ergadiisa yahay haddaan la siinin inuu tirin doono gabay colaadeedkii lagu yaqiin dabadeedna ay goobo ba'ani xigi doonaan waa inuu dareensiiyaa in badan baa ha ka maqnaatee ninna inaanu godob nin kale weligiis ku badbaadi karin wuxuu yidhi gaadh iyo barkimo reerahay gobashu ii tiile nimay gabadhi keentaan ahee geela igu siiya afar inan golyaadoo gudboon yaan gelbinayaayo geedayna igu raacayaan guluf colaadeede geeraashihii maxamed cumar xilay gambool weyne intaanan gaadhin gowgaa ilaal geela igu siiya halaha gollaha muruxsan ee gendigu laastay nimanbayba guuyo u yihiin gaajanuu qaba ee goolka iyo qaalmaha gorshiya ribayda gowdiida sidii garow haruur bay u guran guuto cayrihiye iyanaha garan waayine geela igu siiya garaad faarax baan uga dhashiyoo gaankii habarwaaye guboo kale haddii aan tusoo qoladii guubaabsho nimay guuli raacdaba walaalaysu galayaay godobtayda lama haysan kara maalin gelinkeede iyadana ha garan waayine geela igu siiya inkastoo guyaal iyo guyaal godobi kaa raagto marunbay dakana soo gashaa gacantii oodnayda iyadana ha garan waayine geela igu siiya wuxuu dacwigaas ku larayaa laba qodob oo uu gundhig uga dhigay midi waa inuu ka soo jeedo reere aan laga maarmi karinoo abaalkii loo galo berri ka maalin gudi kara taasoo ay ergadoodu ku mudan tahay in loo tixgeliyo midda kale in loo sheego warcad oo ku saabsan in geela ay doonayaan isla maalintaas gacanta loo soo geliyo amaba si caddaana loogu diido wuxuu diidayaa labaclabacda iyo waagii baryaba naga war dhowra in lagu maaweeliyo markaas buu yidhi guntaan ahay lagama maarmi karo maalin gelinkeeda galab qura abaalkan gudaa waa idin gaaraaye iyadana ha garan waayinee geela igu siiya gari kama malaasnaan u fili geella ii noqo ee intaad gaar isugu joogsataan gobo-oda ii sheega haddii geela la isiin lahaa galabta hay raaco haddii kalese caawaba gudaye godobiyeelkeeda sida la wariyey calidhox geelii waa loo keenay isagoo ku fooriyaya ayuu guryahoodii kula soo noqday hase ahaatee afar iyo tobankii qodob ee gabaygu ka koobnaa kow iyo toban ka mida weeye inta aan idiin soo gudbiyey waana wariyayaashii aanu la kulannay intii ay ka hayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi codadka cabdiqadar eebbaha u naxariistay iyo fanaanada hiba nuur ayaan idaacaddeenna kusoo gebagabeynaynaa bashiir abikar anigoo sahra iyo weliba nuur bukhaari dhammaanteen buu xadileena nabadgelyo
Saratu Balay.